nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa dadka adduunka dusheeda laa ilaaha ilaallah ehelkayga noqda allah inaga dhigo qabriga markay galaan ku keliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaame iyo murug wax muruggeliya arki maayaan waxaad mooddaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan